Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu soo gabagabeeyay tababaro ku saabsan sida loo tabiyo warbixinada la xiriira dadka la haybsooco ama la takoora waxaana soo qaban qaabiyay ururka isku taga saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Visager. Tababarkan oo socday muddo saddex maalin ah ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Beledweyne iyo qaar ka mid ah dadka la haybsooco. xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta ee Visage macalin faarax cumar nuur ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ardayda la baray inta uu socday tababarka bismillahi raxmaani raxiim maanta waxaan beledweyne kusoo gabagabeyneynaa tababar saddex maalmood socday oo uu soo abaabulay ururka isutaga suxufiyiinta soomaaliyeed ee Visage oo kaalmo ka helaya ansom waxaan saddexda maalmood ka qaybgelayay laba qaybood oo aada isugu baahnaa oo micnihii in tababar ay wada qaataan u baahnaa oo ah dadka la heebsooco iyo dadka maaragtay laga tira badan yaha la dhaho iyo suxufiyiinta marka la leeyahay dadka laga tira badan yahay marka la sheegayo waxaa waay dad aan laga badnaynaa jiro mar oo aan laga badnaynba haddana dadka waa laga badan yahay la yidhi marka cid xisaabisanna ma laha laakiin waxaa waaye sida majority-ga hore waxaa muuqata dad badan oo maaragtay aan muxuu ahaa waa laga badan yahay leeyahay laakiin aan laga badnayn arrimahaas marka saxafiyiinta aad ayay u danaynayaan tababarka maanta aan qaadanayna saddexda maalmood qaadanaynana waxay ka faa'iideynaysaa inay wariyaasha ay daba galaan waxyaabo taariikhiya oo soo dheeraada oo soo dheeraada oo soo dheeraado oo aafo bulshada ku noqday oo la rabo in bal in arrimahaas micnii dadka aada loogu baraarujiyo wacyigelin kalena laga sameeyo wacyigelinta cidda samaynayd waa wariyaasha ciddii sheekooyinka wanaagsan oo maaragtay oo dadka inta la heeb sooco la yidhi la takoore la yidhi dadka wax ka qoraya iyaga waayo sheekooyin fiican ay leeyihiin arrimaha guurka marka laga hadlaayo arrimaha maaragtay dhaqanka marka laga hadlayo arrimaha farsamada marka laga hadlayo wax wanaagsan inay hayaan yaa muuqata waxaan rajaynaa maaragtay saddexdaa maalmood kadib in bilow fiican ay noo noqoto oo aan dhihi karno marka wixii cillad kaloo soo baxaa sidee loo daaweynaa marka intaasaan kusoo gabagabeynaynaa maanta aada mahadsantihiin kheyr badan allah idin qaar ka mid ah wariyaasha iyo dadka ka qayb galay tababarka ayaa u mahad celiyey ururka saxafiyiinta ee fosager bismillaah magaceygu waa ismaan cabdinaasir ismaan ka mid ah dhallinyarada gobolka hiiraan khaasatan ah ururada bulshada reer haddaa usoo laabto saddexda maalin tababar inoo socday oo ku saabsan ama loogu hadlaayo tabinta ama wararka wariyaasha iyo udhexeeya dadka laga tirada badan yahay ama dadka la takooro dhinac walbaba ha ahaato horta markoo markaa halkaan imaaneynay sida aan wada ogsoonahay dad badan aqoon uma lahayn amana xifrad uma lahayn inay ka hadlaan ama ay ka doodaan ama ay u doodaanba dadka laga tirada badan yahay sidoo kale wariyaasha naftirkooda ayaga naftirkooda kuma brograamsaneen inay hadhow markay la kulmaan dad laga tirada badan yahay inay u doodaan ama ay ka hadlaan hadda waxaan dhihi karnaa waxaa noo furmay ilal aada u weyn tababarkan saddex maal noo socday runtii wax badan ka faa'iidnay oo looga hadlayay dhibaato ka dhex jirta bulshada sida dadka laga tirada badan yahay dadka la haybsooco cashiro badan oo dhaxalgalaan ka qaadan runtii oo yani ay ka mid ahayd in wax laga qaban karo dhibkan jira ee yani dadka la takooro iyo dadka la haybsooco iyo dadka laga tira badan yahayba wariyaal iyo qaybo kala duwan arrimaha bulshada ayaa halkan micnaha falanqeyn badan ka galay marka waxaa noo soo baxday in arrintaas loo istaagi karo waxna laga qaban karo wacyigelinna yani ugu horeysa arrinta xalku ah waxaan soo jeedinayaa in arrinkaas loo istaago waan ku qanacsannahay siminaarkan saddex beri noola qabtay sida dadka la midib takooro se bulshada isku dhex gasho maasha allah waa ku faraxsannahay dadkii macallimiintii arrintaas noo soo qaban qaabiyey ajir iyo xasanaad weyn ilaahay a ka siiyo insha allahu tacaala